markaa markay noqoto dalaaqeedu mid gebagaba ah oo ay tahay baa'ina mid ay bannaan kala joogaan mudday isbaxnaaninaysaa intaa ciddada markay cadad baxdana waa iska guursanaysa fatasawajtu waan guursaday markaan cadad baxay cabdiraxmaan ibnu zabiir ibnu bata subayr maaha waa zabiir ibnu bata waa nin yahuudiya oo isaga laftiisu wuxuu ahaa caalim yahuudiya sheekh yahuudeed buu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabi baa u yimi oo yaa rasuul allah ninkaas sabiir ibnu baata la yidhaahdo ee maxaabiistiinna ka mid ahi abaal horay ugu lahaa abaal markaasaan abaalkii ugu gudo maanta ii cafiyo laga badbaadiye dilka waayay buu i kaxayso dee ehelkaygii imina buu yidhi meelaan baan joogayaa carruurtii yar reerkiinaa la soo raaciyo yar kadaa ku jira markaas saxaabiga noqon doona cabdiraxmaan baa ku jiray waa la soo raaciyey markii la xasuuqay reerkoodii ee laba saddex maalmood ka soo wareegtay ayuu warkii ogaaday deeta wuxuu yidhi saxaabigii buu ka odhanaya waa haabit ibnu qays buu ahaa yaa haabit abaalkaadi aan kugu lahaa ma garanaysaa haa abaalkii ma rabtaa inaad ii guddo haa iraaci qoyska qabiilkaygii iraaci idil abaalkaygu waa kaa sulma saasaa doonaysaa haa waayo soo fadhiiso markaasuu kurta ka jaray waa zabiir ibnu bata markaa zabiir ibnu bata inankaa u dhalay cabdiraxmaan oo islaamay ayaay guursadabay leedahay wa innamaa macahu waxa maciisa ah milu hudbati thawbi marada caaradeeda wax la mid a waxay doonaysaa inay tilmaanto arrin xasaasiya aaladiisa ninnimo waa aalad aan waxba ahaynoo mara caadi iska ah faqaala wuxu uhi aturiidiina ma waxaad rabtaa rasuulku wuxuu dareemay inay camalaysa le ya rasuul allah aan ninkaygii hore iskaga laabto an tarjici ilaa rifaaca ma ninkii hore damacnayna ku noqoto laa isagaa isu jawaabay xataa taduuqii cusaylatahu ilaa aad malabyaroowgiisa dhadhimiso oo ay isu galmootaan wayaduuqa cusaylataka rasuulku waa sarbeebaya ilaa ay isu galmootaan oo ay isgaadhaan ma suurtogelaysa inaad ku noqoto wa abubakra jaalisun cindahu inta waxaasoo dhan iswedaarsanayo abubakarna waa ag fadhiya marka wuxuu xadiisku tilmaamayaa arrimaha diinigaa si kasta xasaasi ha u noqdaane inaan afka lagala leexanayn aduu haddaad doonto sarbeeb laakiin lama qariyo wixii aad qarsataa waa ku qarsadaan markay arrimuhu diini noqdaan caadi baa looga sheekeeya looga hadlaa waayo waa arrin ku saabsan xalaal iyo xaaraan haddaanay saa yeelin oo aanay rasuulka u imanin oo ay ku laabatay ninkeedii xaaraan bay isugu tegi lahaayeen awlaadda dhalataana khatar bay geli lahaydoo arrin caadi may ahaateen sidaa awgeed warkeeda waa suubsanaysaa rasuulkana waa u tegaysa cabdillaahi ibnu cabbaas wuxuu soo warinayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa u yimi in adeerkii cali bn abi aalib oo dhinacanna uu rasuulku sadag u yahay oo inantiisa qaba faatima binti muxamed sal allahu alayh waali wasalam deeta wuxu uhi ya rasuul allah alaa tatasawaj bintu xamsa rasuul allow inantii xamsa ibni cabdilmualib ee adeerkaa dhalay ee aad ilma adeerka tihiin maxaad u guursan weyd markaa rasuulku alayh salaatu wasalaam jawaabtan uu siiyey wuxu uhi laa taxilu lii xalaalii maaha waayo ujeeddadu waa maxay yaxramu min alridaaci nuugmada waxaa xaaraan ku ah maa yaxramu min annasab inta nasabku xaaraantinimeeyo ayaa nuugmaduna xaaraantinimaysaa waayo hiya iyadu bintu akhay min alridaaca walaalkaygii nuugmo ayaa dhalay oo xamsa adeer keliyay ma ahayne walaalana waanu ahayn sidee walaalo ku ahaayeen laba dhinac suwaybat alaslamiya oo ahayd addoontii abilahab ayaa markuu rasuulku dhashay calayhi salaatu wasalaam abulaabuu ku farxay markaa addoontiisi uu soo nuuji way soo nuujisay horena waxay u nuujisay xamsa halkaa walaalay ka noqdeen markii la geeyey bani sacad ee xalimatu sacdiya ay nuujinaysana reer ay jaar yihiin ayaa xamsana nuujinayay waxba may kala weyneen bilo yar bay kala weynaayeen sidaa awgeed labada islaamoodba haddana isweydaarin jirayoo marba mid baa ka kala nuujin jirtayoo laba dhinac bay ka walaaloobeen markaa wuxuu leeyahay ha u eegin ilmaadeernimada inantan ee walaalkay ruma dhalayoo xagga nuugmada waaa lagu waxaa lagu walaalooba ee xagga nuugmadu waxay xaaraantinimaysaa walaalnimada caadiga nasabku waxay xaaraantinimayso laakiin goormayna xaaraantinimaynaysaa waa in ilmahan yari uu ku jiro intaan la gurinin labada sannadood waayo labada sannadood baa jidhkiisu uu ku baxayaa caanahan hadduu laba sano ka weynaado jidhkiisu waxyaala kale ku baxa oo ku koraa raashinkuu qaataayo qof caadi u noqday laakiin markanuu yar yahay jidhkiisa wuxuu ku korayaa caanihii imise goor baa loo baahanyey waa in shan goor uu islaantaa ka dharga caanaheeda uu ka haago haddii hal mar laakiin intuu jaqo wax yar eego uu ka go'o haddana uu ku noqdo haddana hal mar baa la xisaabinaya markuu saanu dhargaal mar baa laga dhigaya innagana waxaad moodaa dubaradeen inaanay arrintaa aad u aqoonin oo waxa laga yaaba dhallinyarta iyo ciddaa joogtaa qof hooyadii ay garanayso ciddii nuujisay ma jirto walagan jiiraan lahaa ama guri lagu hoya jiray oo ay tidhahdo iisii hay suuqaan tegaya uu ku hooyo waa laga yaaba inay dabeetana nuujiso oo maalina dhacday maal labaad dhacday saddexaad dhacday shanaad dhacdo khalaas kol haddii shan gaadhana reerkaa la walaalbaad kama guursan kartid hadday inan tahayna ma guursan karaan iyagu waa dad isku mid ah waa isku mid ah isku mid ah waayo jirhkoodiibaa shay ka wada samaysanoo caanihiibaa mideeyey jirhkoodiibaa isku shay ka soo jeeda markaa qadiyaddaas waa qadiyad daruuriya loo baahan yahay in la ogaado hooyooyinku ay aad iyo aad uga taxadaraan oo hadday jirto qof dumar oo ilmaha nuujisay in loo sheego waayo waxa dhacday rasul- sa- xilligii rasuulka sala allahu caleyh wasalam nin saxaabiya oo gabadh guursaday markuu muddo qabay ayuunbaa u timi addoon madoobi addoontii baa ku tidhi oo miyaa isqabtaan labadiina walaalaati labadiina anaa idin nuujiyey madaxuu qabsaday makay joogaan wuxuuhi u kaadi ilaa maka ilaa madiine ayuu u dhaqaaqay rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu madiine ugu tegey yaa rasuulallah gabadh baan guursaday dabeetana waxaa timi addoonta noocaasa waxay tidhi labadiina waa idin nuujiyey rasuulku wuxuu uhi kayfa waqad qiila sideed ula joogtaa kol haddii la yidhi kol haddii la yidhi walaalaatiin khalaas toos uga dhaqaaq marka waa inuu ogaadaa qof kasta oo ay hooyadii cid kale u dhiibto o cid kale nuujisaa waa inay u sheegtaa waajib baa lagu leeyahy can abi muusa alashcari radia allahu tacaala canhu samica annabiyu rajulan rasuulku nin buu maqlay yusni ammaanaya calaa rajulin nin kale wayudrihi fii madxihi ammaantiisana ku xeel dheeraanaya oo ku fogaanaya ku tiigaalaya faqaala wuxu uhi ahlagtum waa haligteen aw qadactum ama waa jarteen dahra rajul waa ninka dhabarkiisa geyseen ka daaya ammaanta ficlan ammaantu waa laba nooc in qofka lagu ammaanayo xaq wax jira iyo in lagu ammaanayo baatil waxaan jirin haddii baatil lagu ammaanayo laba jeeraba waa dembi laba jeera waa dembi maxay dembi ku tahay been baad ku ammaantay mar labaadkana ammaantii la nahiyeyna waad ku dhacdayoo labadaa xaalaba waxa weeyaan waa been waxyaalaha aynu nagu naqano siyaasadda iyo aynu naqano hebel baan duuliyey oo hebel baan buunbuuniyey waa xaaraan weeyaan qof waxaan jirin isagoo bakhaylaad tidhi ninkan waxa weeyaan deeqsi noo soo daahira baa tahay waxa weeyaan nin siyaasiyaata adoo og wuxuu yahay hee ayaa dabeetana waxaan jirin ku ammaantay waa baatil haddaad xaq ku ammaanayso wax jira iyana laba xaalaa loo kala saaraya shaygaa jira inuu yahay shay intiisa aanad ka badbadinayn intuu ahaan baad odhanaysa waxba kumaa darin iyo inaad buunbuuniso wax ku darto ka aad intiisa ku ammaanaysaa iyana shardi kalea kusii xidhan inaanu qofkan isla dhacayn oo aanu isla boodayn oo aanu is odhanayn show waxabad ahayd nin aanad isgaranayne dadkaa ku yaqaan show intaada waad ka weynti dabeetana hadhow khalaas loo maaro waayo qof walba hadhowna u dudayo kii ammaani waaya iyo hebel odhanaya hebel hebel waa dabeetana muxuu muxuu ku haystaa wuxuu ku haystaa maxaad ii ammaani weydi hadduu noocaa laga baqanayo xadiiskanu soo gelaya waa arrin aan bannaanayn haddii laakiin si caadi aad u ammaansa wax jiro xaqa isaguna aanu hadhow cutbiyo isla dhac iyo isla yaab aanu isqaadanayn waa iska bannaanta mar labaad haddaad xaq ku ammaanaysana ood laakiin ka badbadiso iyana waa xaaraan arrin bannaan maaha rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay in dadka wax ammaana ciid lagu daadiyo in la ciideeyo gaar ahaan kuwii caadada u noqotay ee dabeecadda ka dhigtay dad un baa laga yaabaa inay shaqaba ka dhigto kuwa arkaba ammaanaya taas waxa weeyaan qadida waayo labada darafba waa waxaan fiicnayn laba daraf laba daraf baa jira wasadkaa fiican diinta islaamkuna waa wasad wakadalika jacalnaakum ummatan wasada dadka qaar baa jira haddaad cid walba u sheegto wax ka sheegaya hebel hebel oo caynkaasa ma kaasaad ii sheegaysaa aa kaasaad muusa maaha mid kalaad sheegaysaa kaasina annagaa kaa naqan isagu maba ogolaba cid kale inay wax noqoto iyo wax ku muuqato kaasi waa daraf midna bilaa xisaab buu ugu kiilaa kaa soo qaadaba waa boqor waa awliyo waa kan waa waxan wa kaasina waa bilaa xisaab labada xaalaba waa labaan wanaagsanayn waa inuu qofku noqdaa dhexdhexaad markuu ammaanayana xaq u ammaano aanu kuma talax tegin eegana qofkan iyo waxay yeelayso hadday wax yeelayso inuu ka daayo can abi hurayrata radi allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam alaaatun saddex saddex nooc oo dadka ka mid a laa yukallimuhum allah ilaahay maalinta qiyaame lama hadlo walaa yanduru ilayhim mana eego yowma alqiyaamati maalinta qiyaame walaa yusakiihim mana dahiro walahum waxayna leeyihiin cadaabun aliim cadaab wax xanuunjiya oo aad iyo aad wax u xanuunjiya leeyihin talo waa kuwama saddexdani rajulun waa nin calaa fadli maain biyo dheeraada haysta bidariiqin dariiqna degan yamnacu minhu oo u diida ibnu sabiili musaafirka u diida dadka musaafiriinta ah ayuu biyihii dheeriga ahaa ayuu u diidaya warajulu nin baayaca la heshiiyey rajulan nin buu la heshiinaya laa yubaayicuhu heshiiskaa kula geli maayo ilaa lidunya adduunye mooyaane adduun buu ka raba fain actaahu hadduu adduunyadii siiyo maa yuriidu wuxuu rabo wafaa lahu wuu oofinaya wailaa hadduu siin waayana lam yafi lahu uu oofin maayo ballankii ka soo bixi maaye isaga adduunyu baa daarta warajulun nin kalena saawama wuxuu la gorgortamay rajulan nin buu kula gorgortamay silcatan alaab alaab bay kala iibsanayaan isgorgorinayaanoo way isweydiinayaan bacda alcasri salaad casr kadib faxalafa billaahi ilaahay buu ku dhaartay laqad acdaa biha kada wa kada waxaa intaa iyo intaasu kusoo iibsaday faakhadaha kiibaa sidii ku iibsaday saddexdaa nooc ilaahay maalinta qiyaame la hadli maayo mana eegayo mana dahirayo cadaab daranna way leeyihin oo dad aad iyo aad ilaahay subxaana wa tacaala meel adag dembi culus ka galay waa dadkaa mutaysta inaan ilaahay la hadal waayo ilaahay subxaana wa tacaala qofku la hadli waayo waa cid uu cadhaysan yahy walaa yanduru ilayhim eegina maayo inay jiraan iyo inay joogaan haddii ilaahay eegi waayana waa khatar weeyaan eegmada ilaahay iyo inay adugu aad ilaahay aragtaa waa nimcooyinka ugu waaweyn dabeete ilaahay eegi maayo walaa yusakiihim mana dahirayo dunuubtooda ilaahay ka daahirin maayo dembigoodoo kaamila ayay cadaab ku gelayaan shafaaca ma laha walciyaadu billah walahum cadaabun aliim maxaa intaa la isugu raaciyey afartaa shay waxa la isugu raaciyey xaaladay ku jiraan dembigu wuxuu cuslaadaa xilliga uu dhaco iyo qaabka uu dhaco wayna eegaynaa saddexdaba culayska yeesheen rajulu ninka hore calaa fadli maain biyo dheeraada ayuu haystaa u fiirso arrinta cuslaysa waa taa biyo dheeraada haddii biyahan isaga iyo reerkiisa iyo xoolihiisa keliya ku filan yihiin dembigaas kumuu dhaceen waayo ilaahay subxaana wa tacaala qofka ma kalifo wuxuu awoodaya mooyaane nafna la odhan maayo taadoo ha baxdo ee tu kala badbaadi waayo laba nafood waxba isma dheeraa haddii midi badbaadayso tan biyo allaa badbaadaysa ta kalena nasiibkeeda qaadaysa laakiin isagu waa maxay biyo dheeraad u haystaa bakhaylnimaa u geysa kow walee bidariiqin doqonnimadiisa dariiq buu degey hadduu meel kala degayo dee lagu soo leexdo xun bay ahaan lahayd wuxuu degay dariiq dadku maraanoo cagtu barto markaa ka dariiqa degan iyo ka ka durugsani waa loo kala baahi badanyey kabaa loo baahi badanyey ka dariiqa degan waa lasoo wada maraya cagtaa maraysa bidariiq kol haddaad dariiq degtayna bixi waxba ha la hadhin yamnacu minhu ibnu sabiil dadka deegaanka ee kula degani waxbaa wada qabtaan laga yaabaa iyagu inay biyo leeyihiin laakiin kuwa u diida waayo waa musaafiriin waa ibnu sabiil waa socoto waa dad baahan ayuu diidaya marka saddexdaa xaalo ee israacay ayuu dembigaa ku yeeshay biyihiis waa dheeraad dheeraadkiibu ummadda u diidaya asalbana arrintu biyo keliya maaha wax kastoo dheeraada rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray man kaana lahu fadlu dahrin falyucdi liman laa dahra lahu waar ninkii dhabar dheeraada haya neef dheeraadoo la fuulo oo aanu fuulaynin qof aan lo-aan haynin si ha fuulo isagu man kaana lahu fadlu zaadin sahay dheeraada kii haya ka aan haynin ha siiyo qofkii saaxiibiyada hayo dheeraadii hasi wax kastoo dheeraad kugu hay waa la mid maryo dheeraada haysaa ka qaawana waxba hayni sii ee deegaan guri dheeraada haysaa waxa weeyaan ha odhanin gurigii noocaa weeyaane cid u baahan sii wixii dheeraada inaad u baahnayn ummaddaa ilaahay ku caawi markaa kaas waa noocaa taasaan arrintiisa ku xumaatay ka labaad waa qof wuxuu heshiiska u galayba adduunyo warajulu nin baayaca heshiis galay rajulan nin buu heshiis la galay laa yubaayichu ila lidunya adduunye mooyaane heshiiska wax kale umuu gelin fain acdaahu hadduu siiyo maa yuriidu wuxuu rabay wafaa lahu wuu oofinaya heshiiskii wailaa haddaanu oofinina lam yafi lahu haddaanu tii siinina u oofin maayo xadiiskani waa xadiis aad iyo aad qadiyadan waa qadiyad muhiima waxay in badan taabanaysaa qadiyowgan u dhexdhexeeya ee u taga qoloyka kaambeynada doorashooyinka iyo ururada u taga heshiis baynu gelaynaa ree hebel codadkoodii baan ku siinaya maxaan ana leeyahy maxaad i siinaysaa maxaad noo ogoshay ha kanaan ku haya intaasoo cod adna maxaad ii ogoshay waxa uu leeyahay waa gorgortamaynaa heel baan gacanta u dhiibayo reer heel baan ka iibinaya oo reer heel goormay kuu noqda adiga xoolaad leeday goormaad xaynta ka soo dareeraysa reer hebel goormay gaadheen inaad ku gorgortanto maase inay iska ogoliyin hebel baa annaga dee u tegay xisbi hebelo xisbi hebel baanu ka carbuuranay oo macarbuun maxaa tahay adigu waaye ha kanna wuxuu soo gelayaa qoladan ha dadkana waa xor cidda uu garto uu yidhaahdo qofkaasaa wanaagsan ama khayr wada ama ummadda waxu taraya eh, ha u tago laakiin iyadoo qadiyadda la gebigeedaba ay calaamad su-aal saarantay laakiin waan ka iibinaya waa la gorgortamaya waa qadiya aad u culus waxaa kaloo soo gelaya heshiisyada oo dhan haddaad heshiiskaa ilaahay dartii u gelayso waa sax laakiin haddii adduunye u gelayso oo maalintaad gacanta ku dhigtana aad fulinayso haddaad gacanta ku dhigi weydana aad ka noqonayso waa qalbigiisa qof ay degtay adduunyo ilaahay subxaana wa tacala ikhlaaskiisina uu ka maqanyey sidaa awgeed ilaahay wuxuu ku ciqaabay inaanu eegin aanuu la hadal aanu dahirin cadaabna uu sii geliyey walciyaadu billah marka aad iyo aad ha u taxadiraan qolooyinka arrimaha gala warajulu nisaa wama la baayactamay oo la gorgortamay rajula nin kale silcatan alaab buu ka iibsanaya ama ka iibinaya bacda alcasr waa xilliyada ay dhaartu khatarta sii noqoto dhaartu iyadoo markeeda hore khatara waxay khatar ku noqotaa goobta iyo goorta goobta iyo goorta hadday goorta dhacdo salaad casar kadib waa khatar min bacdi salaati fayuqsimaani billahi lashahaadatuna axaqu min shahaadatihima qur-aankaa sheegay salaada casar kadib dhaarteedu waa khatar goobtana way ku khatar noqotaayo hadduu masaajid au yimaado qofku iyo meel barakaysan maka dhow gudaheedu ka dhaartay ama masaajid buu ku dhaartay uma soo gudayso ha kama dhaxayso waxa weeyaan kolley iyo kolley waa ku dhacaysaa khatartana u gelaya warkaasuu ku dhaaranayaa laqad acdaa biha kada wa kada faakhadaha ogowna laga hadli maayo alaabtuu been ka sheego dhaar uu ku dhaarto been taas way ka sii darantay haddii waxaanu kuwiisanu idhaa waxaasaan kusoo iibsado waa iga walle way ka sii darantay laakiin wuxuu ku soo iibsaday xataa inuu ku dhaarto loo baahno waayo dhaartu mamxaqatun lilkasbi ha munfiqatun lisilca mabxaqatun lilkasb dhaartu gebigeedu alaabta way socodsiisaa laakiin barakaday baabisaa oo qof loogu dhaartay kolley kolley uu kaa qaadanaya markuu dhaa wallahi waxba ka heli mayno waxba ma dul saarno wallahiyo raasamaal waa raasamaal iibinaynaayo duuxaa kugu akriyo oo dhaar raaciyo waa laga yaad ka iibsato laakiin barakadiibaa baaba'aysa marka xoolaha dhaartaa laga jiro dhaartu sideeda ma u fiicna soomaalidu aad bay uga taxadiri jireen dhaarta xaq iyo ru- maxay odhan jireen waxay odhan jireen dhiig soo hoy dhaarta ha soo hoyn Ha. dhiig soo hoy uma jeedaan amar laakiin waxay uga jeedaan dhiigga waxa ka daran dhaartaadoo soo hoya markaasay haddana way arki jireen dhaarta qofku hadduu dhaarto bare way arki jireen dhibaatadiisa sidaa awgeed dhaartu wax saalan maaha alaabadana dadka baac mushtarka iyo ku dhaaranin qofku waa kaa iibsada xorriyadiisa waana iga iibsa intaasaan kaa siinaya wixii doonaa igu jiraane iga iibso hadduu iibsan waayo xor weeyaan laakiin waan u dhaaranaya iyo maanta o dhan u tawawacaya dee adeer lama- laysma baryayo waxbaa la kala iibsanaya bes waa inuu ka iibiyaa un khalaas عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورديس صلى الله عليه وسلم قالت وحيتري كان النبي نبي وحوها صلى الله عليه وسلم إذا أراد هدو دمعه أن يخرج سفرا سفر وبحه أقرع وقر تمجري وقر تورجري بين أزواجه حاسس كيسة وقر تورجري فأيتهن تودي خرج وصبحه سهمها قرقيد خرج بها معه ayuu kaxaysan jiro waa ay raaci jirtay fa aqraca baynanaa wuu noo qori tuuray fii kaswatin duulaan qasaaha uu duulayey ayuu noo qori tuuray fa kharaja waxaa soo baxay sahmii qorigey fa kharajtu macahu waan la baxay bacda maa unzila intii la soo dejiyey kadib alxijaab aayat alxijaab markii la soo dejiyey fa ana anugu xilligaa uxmalu waxa laygu qaadayey fii hawdajin buul yar waa buul yaroo laga duliso awrka ayaa laga dulisayey oo shareeran oo qofka dumar halkaa ay gasho oo marna lagu soo dejiyooo hoostana uu ka xidhanyay awrkana yeeshiisaa lagu xidhaa halkaasaa la saaraya fii hawdaj oo waa lagu asturaa wa unzaluu fiihi isagaana lasoo dejinaya marka la soo dejiyo awrka la fadhiisiiyo ayaa la soo dejinaya fasirnaa waa soconnay xataa idaa faraqa rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam markuu rasuulku ka faaruqay min ghaswatihi tilka duulaankiisii ka ahaa markuu ka soo faaruqay waqafala uu soo noqday wadanowna aanu ku soo dhowaanay min almadiinati madiina aadana wuxuu ogeysiiyo la ogeysiiye dadkii laylatan habeen biraxiili in la guurayo habeen habeenada ka mid a faqumtu waan kacay xiina aadanuu biraxiili markii ay dadka ogeysiiyeen in la guuraayo ayaan kacay famashaytu waan socday xataa jaawastu ilaa aan ka gudbay aljeysha ciidanka dhinacan uga baxay falamaa qadaytu sha'nii arrinkaygii markaan soo dhammaystay aqbaltu waan u soo jeesto waan soo dhaqaaqay ila raxli degaankii halkaanu deganayn ayaan u soo dhaqaaqay markaan ku soo dhoweey falamastu waan taabtay sadrii laabtayda faidaa waaba markaa ciqdun lii kuul aan lahaa oo min jazci adfaarin kuul dufaar lagu sameeya dufaar waa magaalo yaman ka mid ah adfaar alifkaas waa ku dheeraad waa dufaar asalkeedu min jazci dufaarin kuul lagu sameeyey dufaar iyo yaman kuul aan lahaayoo noocaa ka samaysnayd ayaan waayey qad inqadac waaba go'ay farajactu waa noqday faltamastu waan raadiyey ciqdii kuushaydii baan raadiyey faxabasanii waxay habsaamiyey ibtigaa'uhu raadintii kuusha aan raadinayey ayaa i habsaamisay faaqbala way yimaadeen alladiina kuwii yarxaluuna bi i rari jiray hawdajeyga qaadi jiray kooxdii u qaybsanayd way yimaadeen faxtamaluu way qaadeen hawdajii hawdajkaygiiyo buurkii yaraa way qaadeen faraxaluu way saareen calaa baciiri awrkaygi alladii kuntu arka baan fuulaayey wahum iyaguna yaxsabuuna waxay u haystaan oy filayaan annii fiihi inaan ku jiro ha inaan ku jiro ayaan ayay filayaan wa kaana nisaa'u dumarkuna waxay ahaayeen iddaaka xilligaa dumarku waxay ahaayeen khifaafan qaar fudfudud lam yasqulhunna lam yasqulna muu cuslaynin walam yakshahunna allaxmu hilibna muu daboolino hilib badan may lahayn wainamaa yaakulna waxay cuni jireenuun alculqata min aacaam cuntada inteeda yar ee ku dhegdhegta gidaarka ama ku hadhadha dheriga ayay cuni jireen alculqa waa hadhaaga waxyara ku hadhaa ayuunbaa bay cuni jireen falam yastankir ilqawmu qoomkii may inkirin oo may ka shakiyin xiina rafacuu markay qaadeen siqala alhawdaj hawdajka culisla'aantiisii kamay shakiyin faxtamalo waa iska qaateen wa kuntu waxaanan ahaa jaariyatan inan yar xadiiata sinni oo dayar jaariya maxaa loo yidhi jaariya waa waa orodo way orod badantay ilmuhu markuu qofku dumari markay yar tahay wax cusleeyaan aanay jirin waa orod badan tahay xataa qoloyinka culimada tarbiyada qaar baa idhahdaa inantu xilligaa way ka dheeraysaa inanka yar oo waa ka fududay ayay leeyihin jaariya xadiiata sinni way dayarayd fabacatu ljamala awrkii bay kiciyeen wasaaruu way socdeen fawajadtu waan helay ciqdii kuushaydii ayaan helay bacdama istamara aljeyshu ciidanku markuu socday ee ogolbaday ayaan helay faji'tu waan imi mansilahum degaankoodii baan imi walaysa fiihi axad cidima ma joogto faammamtu waxaan u dhaqaaqay faammamtu waxaan u dhaqaaqay mansilii degaankaygii alladii kuntu fiihi aan joogay halkii aan ahaayan ku sugnaa ayaan tegey fadanantu waxaan filayey annahum iyagu sayafqiduunii ha inay tebi doonaan oo fayarjicuuna ilaya ii soo noqonayaan fabaynamaa xilli ana anugu fabaynaa xilli ana anigu jaalisatun aan fadhiyo halabatnii waxa iga xoog badatay caynaaya indhahaygoo fanimtu waan gamay halkaasay ku gamaada xadiiskani waa xadiiskii dheeraa ee la baxay xadiisul ifki xadiiskii been abuuraka waa xadiiskii lagu tacadiyey sharaftii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ooridiisii ay munaafiqiintu wax kaga sheegeen waa xadiis aad iyo aad u faa'iidooyin badan imtixaan la soo mariyey dhammaan dadkii madiine joogay gaal iyo islaam munaafiq iyo islaamba imtixaan guud baa la mariyey marka caaisha iyaduu imtixaankani ku saabsan yahy wax badanna culimmadu ay kala soo baxaan markay dhib ku dhacana waa laga faa'idaystaa sidaa awgeed xadiiskan waxay tilmaamaysaa caaishii in rasuulku calayhi salaatu wasalaam idaa araada an yakhruja safaran marka uu baxo markuu damca inuu safar u baxo aqraca bayna nisaa'ihi dumarkiisa u qori tuuri jiray faayatuhunna kharaja sahmuha mid alla midii uu soo baxo qorigeedu kharaja biha macahu waa ay la bixi jirtay faaqraca baynanaa wuu noo qori tuuray fii qaswatin qasaaha duulaan uu duulay fakharaja waxaa soo baxay sahmii qorigayga fakharajtu macahu waa la baxay bacda maa unzila alxijaab wuxuu tilmaamaya xadiidkani oo laga qaataa safarka noocaasa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dumaradiisa markuu damca inuu mid ay raacdo safarkaa si cashwaa'iya oo bilaa nidaama maalinba mid mu odhan jirin si cadaalad ku dheehantay ayuu qoriyi jiray qoryatama si xalaala ayaa tii qorigeedu soo baxaa ayay u raaci jirtay markaasaa duulaankii benilmustaliq la odhan jiray waxaa nasiib u yeelatay caaisha radi allahu tacaala canha xilligana waa xilligii xijaabka la soo dejiyey in xijaab loo sameeyo labada xijaab kay tahayba waa xijaabkii dumarka rasuulka ku gaar ahaa iyo xijaabkii muslimaadka oo dhan waayo laba xijaab baa jira xijaabka muslimaadka waa aayadda ku jirta suurat laxzaab yaa ayuha nabiyu qul liazwaajiga wabanaatika wanisaai lmuminiina yudniina yudniina calayhina min jalaabiibihina waa kanay xidhaan ee sharciga ah inay jirhkooda qariyaan mid labaad baa u dheeraa dumarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ah inaan guriga loogu soo geli karin ee albaabka dibisa wax laga weydiiyo ha waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab ha markaa labadaas kaa rasuulka u gaara dumarkiisa iyo ka guud kay doonto ha noqotee intii xijaabka la soo dejiye kadib waxaana u dhowdahay xijaabkan la xidha inay tahay sidaynu xagga dambe ku arki doonno insha allah faana uxmalu waxa laygu qaadaa bay leedahay fii hawdaj hawdajkaa yar wa unzalu fii isagu mara laygu soo dejiyaa fasirnaa waa soconnay xataa idaa faraqa rasuululahi min qaswatihi tilka markuu duulaankaa ka soo faaruqay wa qafala ay rajaca uu soo laabtay wadanownaa min almadiina madiinaanu ku soo dhowaanay aadana leylatan biraxiil habeen baa lays ogeysiiyey in la guuraayo faqumtu waan kacay xiina aadanuu biraxiili markii guuritaanka la ogeysiiyey baan kacay famashaytu waan socday xataa jaawaztu ljeish falamaa qadaytu shani markaan arrinkaygii soo gutay aqbaltu ila raxli degaankii baan imi marka halkaa culimo waxay ka soo qaataan saxaabiyadda haddii maxramkeedu la socdo iyo qof kastoo dumari haddii maxramkeedu la socdo inay safri karto safrka noocaas waayo sawjkeedii baa la socda waxaa kaloo meesha ka muuqata oo ka soo baxaysa qofka dumari haddii muddadu ay kooban tahay meel yaroo kooban ay ka soo noqonaysa habeenimadkii inay bixi karto waayo caaisha cidi lama soconin ciidanka iska sii dhex martay koonahaasa u baxday bannaanka u baxaysa dabeetna waa iska soo laabanaysay intaa lama raacayo cid lama raacayso waana in koobanoo qofka dumar ay tegi karto markaan soo laabtay falamastu sadrii laabtaydaan taabtay faidaa ciqdun lii kuulaan leeyahayo min jazci adfaarin ka samaysan kuulo tax ah oo dufaar lagu sameeyey waxay halkaa kala soo baxaan culimmadu in qofka dumari noocyada labisyada la xidhee lagu xaragoodo inay ku xaragoon karto haddaanay wax u diidaa jirin walow kuushana iska ahayd kuwo ka samaysan jazci dufaar jazciguna waa baa laga sameeyey inaga baalkeenni oo kale weeyaan kuulaheennii cunaabiga ahaay ama waxyaala noocaasa u dhadhawaa weeyaan qad inqadaca wuu go'ay farajactu waan laabtay falatamastu waan raadiyey ciqdii kuushaydii faxabasanii waxa i habsaamiyo o i reebay ibtiqaa'u raadintiis halkaana waxay ka soo qaataan inaanay la sahashan karin xoola intay doonaan alla kaadaan waa kuwo yaroo taafiha oo aan qiimo lahayn iskaga tagmay odhanin wa idaacat almaal xoolaha haddaad soo helayso ku laabo inkastoo ilaahay wax uga dan lahaayo ilaahay subxaana wa tacaala hawl gaaru ka lahaa iyo qadarkiisa uu doonayo ummadda inuu tarbeeyo oo wax badan laga dhaadhiciyo weli aanay bislaanin munaafiqiinta la baro faa'iidooyin badan inu ku arki doono xadiiska ayaa meesha ka jiray laakiin iyadu ku laabatay weliba bilmunaasaba caaishii xilliga ay kuul weyday xilliganoo keliya maaha mar kaloo jirtay iyana ay kuul weydo safra oo iyadana saasoo si leeg lagu habsaamay oo raggi oo saxaabadii ay beercadaadeen oo biyo la waayey markaasaa ilaahay soo dejiyey aayata tayamum aayadda gebagabaysiga tilmaamaysa markaasaa wuxuu lahaa usayd ibnu xudayr qolooyinkiina reer abubakar barakadiina aad u badan mar kastoo wax idinku dhacaan qur-aan baa soo degaya xukun baa la keenaya kii hore ahayd kuushii hore kuushii dambana waxay dhashay tayamum iyo gebagabaysi fa aqbala aladiina yarxaluuna bi waxa yimi qolooyinkii rari jiray ee hawdajka qaadayey faxtamaluu hawdaji hawdajkaygay qaateen maxay hawdajka u qaadeen umuuro badan baa jira ilaa dhowr umuurood kow caaisha radiallahu canhu xilligaa way daayarayd radiallahu canha aad bay u daayarayd waa kow waa ta koobaad waxaa lagu tiriyaa ilaa xilligaa inay ahayd saddexiyo toban jir afariyo toban jir meelahaas mar labaadka dumarku xilligaa may ahayn dad hilib cusleeyeyoo cuntadoodaa koobnayd wax yar bay cuni jireen dhaqankii hore ilaalinayeen dhaqankooda caynka ahaa mar saddexaadka ragga qaadaya way badan yihiin nin iyo laba hadday qaadayaan way dareemi lahaayeen markay koox yihiin midooba wuxuu soonaya culayska waxay fudaydiyey waynu badanne ha badnaantaa fudaydisa bay isleeyihin mabay tabinba waxay moodayaan inay ku jirto marka waxay leedahay faraxaluuhu calaa baciiri awrkaygay saareen alladii kuntu arka baan fuulayey wahum iyaguna yaxsabuuna waxay fulayeen annii fii inaan ku jiro wa kaana nisaau dumarku waxay ahaayeen idaaka xilliga khifaasan qaar fudfudud lam yadqul- lam yadqulna may cuslaanin walam yakshahunna laxmu hilibna muu daboolinoo hilib ma yeelanin wainamaa yaakulna waxay cuni jireen alculqata in yar oo min adacaami cunto ah falam yastankir ilqowmu qowmkii may tabin xiina rafacuu markii ay qaadeen may ka shakiyin siqala alhawdaj hawdajka culayskiisa iyo fudaydkiisa maba isweydiinin faxtamaluu waa qaadeen wa kuntu waxaan ahaa jaariyatan inan yar xadiisata sinni oo da'yar fabacasuu ljamala awrkii bay kiciyeen wa saaruu way socdeen fawajadtu ciqdii kuushaydii baan helay bacda ma istamara aljeyshu ciidankii markay socdeen fajiitu mansilahum deegaankoodii baan imi walaysa fiihi axad cidhimo ma joogto faamamtu waxaan u dhaqaaqay mansili degaankaygii alladii kuntu fiihi aan joogay fadanantu waxaan filaayey oo aan malaynayey annahum sayafqiduunii inay intabayaan fayarjicuuna ay ilaya ii soo laabanayaan fabaynamaa xilli ana anigu jaalisatun aan fadhiyo halabatnii waxa iga xoog badatay caynaaya labadeeda indhood oo fanimtu lula ayaa qaadayoo waan gamcoo waan seexday halkaa ayaan insha allah ka qaadi subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta nastaghfiruka wanatuubu ilayka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن كسوة الربيل حديث الإفك بين أبورك أي سميين منافقين تا يعد ودق النقلاتي وركو دقي سنيسي waxaynu soo aragnay qaabka ay u bilaabantay qisadu iyada oo soo gaadhay caaisha radia allahu tacaala canha oo ku gamaaday bartii ay filaysay in la tebi doono la ogaanayo wa kaana waxa uu ahaa safwaan ibnu mucadal assulamiy uma dakwaaniy qabiilkiisu reer bani sulam uu ahaa dakwaanna uu ka sii ahaa wuxuu ahaa min waraa'i iljeyshi ciidanka xaggiisa dambe ayuu socday fa asbaxa wuxuu waa bariistay cinda mansili halkii aan deganaa een u hoyday meel ku dhow uu ku waabariistay faraha wuxuu arkay sawaada insaanin qof humaaggii sawaada insaanin qof humaaggii ayuu arkay naa'imin qofka u hurdaa deetana fa ataanii waa ii yimi wa kaana wuxuu ahaa yaraanii mid i arka qabla alxijaabi intaan xijaabka la soo dejin ayuu i arki jiro waa i garanayay fastayqadtu waxaan ku baraarugay biistirjaacihi istirjaaciisa iyo hadalka uu yidhi inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ayaan ku baraarugay xiina markaa aan baraarugayna anaakha wuxuu tu'iyey oo uu fadhiisiiyey raaxilatahu hashii uu fuushanaa iyo rakuubkiisii ayuu fadhiisiiyey fa wadi'a weli wuxuu ku istaagay yaddaha jeenyaheedana waa ku istaagay oo hashu saanay ila kicin ayuu jeenyaha horena cagta ka saaray farakibtu aan waan fuulay fandalaqa waa soo dhaqaaqay yaquudu bi arraaxila hashii iyo rakuubkii aan saarnaa ayuu igu hogaaminayaa xataa aatayna aljeysha ilaa aanu ciidankii u nimi bacda maa nasaluu markay degeen mucarisiina iyagoo oo hargalay mucarisiina way hargaleen fii naxri dahiira duhurka bartankiisii marka cadceeddu kululaatay ayay hargaleen xilliga ay hargaleen ayaanu soo gaadhnay fa halaga waxaa haligmay man halaka ciddii halligantay mar alla markii halkaanu ka soo baxnay anigoo awrkii saaran iyo isagoo hogaaminaya ayaa halkaa lagu halligmayo kuwii dhibaatada iyo beenta waday bartaasay ka bilaabeen wa kaana wuxuu ahaa alladii kii tawallaa tawalliyey ee waday alifka xumaanta badankeeda kii waday wuxuu ahaa cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul faqadimna almadiina madiine ayaanu nimi fashtakaytu biha madiine ayaan ku xanuunsaday shahran bil baan xanuunsanayey wa hum iyaguna bishaa yufiiduuna waxay dhex dabaalanayeen min qowli asxaabi alifki qoladii been abuuradka hadalkoodii ayay dhex dabaalanayeen wa yuriibunii waxay shaki gelinayey fii wajaci xanuunkanaan xanuunsanayo waxa shakigay geliyey annii anigu laa araa kamaan arkaynin min rasuulillaahi rasuulka ilaahay allutfa dabacsanaantii alladii kuntu araa minhu dabacsanaantaan ka arki jiray xiina amradu markaan xanuunsado xilligan waan waaye waxa keligan ka shakiyayey wuxuu ahaa dabacsanaantii rasuulka ee naxariistii maan ku haynin wa inamaa yadkhul wuu soo geli jiray uun fayusalimu dabeetna waa salaami jiray uma yaquulu dabeetna wuxuu odhan jiray kayfa waa sidee tiikum ha ay almar'atu almariida gabadhii bugtay waa caynkeen waa kelmadaha wax lagu ishaaro weli waxaa ka muuqda waxoogay ee adadayga ka muuqata kayfa tiikum tii ka warrama walaa ashcuru ma dareemayo bishayin min dalika wax allo waxaa la wadayo sheekooyinkaa waxba kalamaa socon xataa naqahtu ilaa aan bogsaday ha qofku markuu bogsado ee uu ka soo bogsado soo kaco ayaa naq waxaa la yidhaahdaa ilaa aan bogsaday fakharajtu waan baxay ana aniga wa ummu mistax saxaabiga mistax ibnu usaasa hooyadii iyo aniga ayaa israacnay waxaan u baxaynaa qibala almanaasic meesha la dhaha almanaasic oo ah mutabarrisina meesha aanu habeenkii u baxnee aanu xaajadayada iyo danteeda aanu ku soo gudanno ayaan u baxnay waa meesha la dhaha almanaasic wa kunnaa waxaanu ahayn laa nakhruju qaar aan bixin ilaa leylan habeen mooyaane ilaa leylin iyo habeenka kale xilli kale maanaan bixi jirin haddaanu dumar nahay habeen ilaa ka habeen ayuun baanu bixi jirnay wadalika taasna waxay ahayd qabla an tuttakhad intii aan la samaysanin alkunufa jamcu kaniif waa suuliyada intaan suuliya la samaysanin suuliyadaasoo qariiban ku dhow min buyuutina guryahayaga suuliya lama lahayn wa amrunaa arrinka iyaguna wuxuu ahaa amru lcarabi alwal carabtii hore see u dhaqmi jirtay ayuun baanu bannaanka u bixi jirnayoo weli haddaanu dumar nahay habeenkiin baanu bixi jirnay xilli kale maanaan bixi jirin fi lbariyati bannaanadaan u bixi jirnay aw fi tanasu ama koonayaasha faaqbaltu anaa waanu soo qaabilnay wa ummi mustax bintu abi ruhum namshi annagoo soconnaa ayaanu soo noqonnay oo bartii aanu tegaynay waanu ka soo laabannay facasarad way ku turunturootay ummu mistax fii mirdiha xaynkeeda mirdiha waa xaynka maradeeda dacalkeedii bay ku turunturootay isugu joogsatay faqaalad waxay tidhi tacisa ha hoogo mistax mistax ha hoogo faqultu laha waxaan ku idhi bi'sa maa qulti waxaa tidhi baa ugu xun naa waxaa tidhi xuma atasubbiina ma waxaad habaaraysaa rajulan nin shahida badran ma nin badariya oo bader ka dagaalamay oo dadkii ilaahay ka raalli noqday ka mid a ayaad habaaraysaa waa ku sidee maxaad inan kaaga u habaarta markaasay tidhi faqaalad waxay tidhi yaa hantaah naa hoogtooy waa hadal noocaasa waa hadalka lagu yidhahdo qof dumara oo loo tirinayo inay waxoogay aanay war hayninoo aynay is ogayn ha yaa hantaa hooy isma ogay bay ka dhigantay alam tasmacii miyaanad maqal maa qaaluu waxay yidhaahdeen inankeedanaa ku jira hawsha waxay u habaaraysaa inankeedanaa ka mida ragga warka wadwadaan markaasay leedahay maxaad ka difaacaysaa miyaad ogeyn waxay kaa sheegeen iyana warba ma hayso fa akhbaratnii waxay ii warrantay biqowli ahli lifki warkii ay sameeyeen qolooyinkii beenaalayaasha ahaa oo tafatiran ayay siisay fastadtu waxaan sii kororsaday maradan calaa maradi xanuunkii aan ka soo kacay xanuun kalaba igu sii kordhay falamaa rajactu ilaa beyti markaan gurigaygii ku soo noqday dakhala calaya waxaa ii soo galay rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam fasallama waa salaamay faqaala waxau ihi kayfa tiikum ka warrama gabadhii xanuunsanaysa faqultu waxaan ku idhi i'dan lii ii ogolow ilaa abawaya labadayda waalid aan u tage ii fasax abawaya aabbihiin baa la xoog badiyeeyo hooyaduna waa ku hoos jirtaa labadayda waalid aan u tago qaalad waxay sidaa tidhi wa ana anigu xiinaydin xilligaa uriidu waxaan rabaa an astayqina alkhabara khabarka inaan ka soo yaqiinsado oon ka soo hubsado min qibalihimaa dhinacooda iyagaan rabaa inay warka oo rasmi ay siiyaan fa adina lii rasuulu llah sala allahu calayh wasalam rasuulkuna waa ii fasaxay orodoo u tag faataytu waan u tegay abawaya labadeedii waalid faqultu liummii hooyada waxaan ku idhi maa yataxadau bihi nnaas dadku maxay ku sheekaysanayaan hooyo faqaalad waxay tidhi yaa bintii inantaydaay hawinii calaa nafsika hawinii u fududee calaa nafsika naftaada ashaana arrinkan naftaada u fudaydi fudayso ha isku cuslaynin fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laqallamaa kaanat imra'atun laqallama in yar oo yarbay kaanat imra'atun gabadhi ay tahay qaddu weligeed gabadhi waa yar tahay wadiicatan qurux badan oo cinda rajulin yuxibbuha nin jecelna la joogta walahaa ay leedahayna daraa'irun dangalooyin dumar lala qabo ilaa hadday sidaa tahay oo gabadh qurux badan oo ninkeedu jecel yahay ay tahay dumarkana lala qabo ilaa akarna calayha way ku badiyaanoo wax badan bay ka sheegaane dumaradana wax iskaga jiraane iska hawl yaraysa bay ku leeday faqultu waxaan ihi subxaana allah ilaahay baa nasahan walaqad taxadasa annaasu bi haada oo dadku ma arrinkaasay ku sheekaysteen oo heerkaasay taagan yihiin inay wax iga sheegaan qaalad waxay tihi fabitu waan hoyday tilka leylata habeenkaa xataa asbaxtu ilaa waa ii baryey laa yarqa'u lii igama gurin igama joogsanin damcun ilmo ilma ma iga joogsan habeenkii oo dhan walaa aktaxilu binawmin hurdana indhama saarin hurdadii waxay ka dhigaysaa shay indha kuula oo indhaha la marsado waxay leedahay hurdaba indhaha maa saarinoo kuma indha kuulan uma deetana asbaxtu waan waa bariistay fadacaa wuxuu u yeedhay rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu u yeedhay cali bna abi aalib wa usaama ibnu zayd xiina xilligii buu u yeedhay istalbasa uu raagay alwaxyu waxyigu markuu raagay labadaa saxaabiye da'da yar ayuu u yeedhay yastashiiruhumaa wuxuu kala tashanaya fii firaaqi ahlihi ehelkiisa miyuu ka faaruqaa oo uu fasaxaa mise waa daystaa buu kala hadlaya fa ama usaama fa ashaara calayhi wuxuu kula teliyey biladii shaygii yaclamu uu ogaa fii nafsihi rasuulka naftiisa wuxuu ku ogaa ee min alwuddi lahum rasuulku inuu xaaskiisa jecel yahay sidii uu ogaa ayuunbuu kula teliyey oo faqaala usaama wuxuu ku yidhi ahluka yaa rasuula allah ay hum ahluk waa ehelkaagii waa reerkaagii walaa naclamu wallahi ilaa khayra ilaahay baan ku dhaartaye wanaag mooye wax kale kama ogine yaa rasuulallah reerkaaga hayso wa ama caliyun faqaala wuxu uhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow lam yudayiq allahu calayka ilaahay kuma cidhiidhiyin wanisaa'u dumarkuna siwaaha iyada aan ahayni kasiirun waa badan yihin dumar waa badan yihin ya rasuula allah ilaahay kuma cidhiidhiyin intaana laakiin tallaabo qaadin was'al warayso aljaariyata khaadimadda gabadha yaree kuu shaqaysa tasduqak runta way kuu sheegaye iyadaa xogogaale iyana warayso fadacaa rasuulu lahi rasuulku wuxuu yeedhay sala allahu aleyh wasalam bariira faqaala wuxuu ku uhi yaa bariira hal ra'ayti fiiha miyaad ku aragtay caaisha shay-an shay yuriibuki aad ka shakido wax inun aad ka shakido marna ma ku aragtay faqaalat bariira waxay tidhi laa wallah laa waladii bacasaka bilxaq maya allihii xaqa kugu soo dejiyaan ku dhaartaye kuma arag in ra'aytu minha ay maa ra'aytu minha weligay kama arag amran arrin aqmisuu calayha aan ku dhaleeceeyo arrin aan ku liido oo aan ku ceebeeyo kamaan arag akara wax ka badan min annahaa inay tahay jaariyatun inan yar waxa keliyan ku sheegi karaa waxa weeye waa inan yar xadiisatu sinni oo da'yar tan'amu can ilcajiini cajiinkeeda iyo qooshkeeda ayay ka seexataa oo fata'ti waxa u yimaada addaajinu neefka gurijoogga ah ee adhiga ah ayaa soo gala oo fata'kuluhu waaba inan yaroo adduunyaba dhankama laha qooshkii ay qooshtay xataa ayaanay daboolayn amaanay guriga usoo xidhaynoo waxaba usoo gala neefka xoolee guriga jooga oo ka caba ama ka cuna faqaama rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku waa istaagay min yowmihi maalintaa lafteediibuu istaagay oo fastacdara wuxuu ka ashtakooday wuxuu ka cawday min cabdillaahi bni ubay ibni saluul munaafiqaa weyn ayuu ka ashtakooday faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam man yacdurnii yaa iga qabanaya oo cudurdaarkayga ka goynaya oo ninkaa cudurdaarkiisa iga joojinaya bimacnaa yaa iga qabanaya fii rajuli nin balaganii adaahu dhibaatadiisu ay soo gaadhay fii ahli reerkaygii iyo qoyskaygii ninka soo farageliyey yaa iga qabanaya fawallahi ilahay baan ku dhaartaye maa calimtu kuma ogi calaa ahlii xaaskayga ilaa khayraa wanaag mooyaane reerkayga wanaag mooye wax kale kuma ogiye yaa ninkaa iga qabanaya waqad dakaruu walxaal qad dakaruu waxay sheegeen rajulan nin bay ku sheegeen maa calimtu ilaa calayhi ilaa khayra ninkaana wanaag mooye xumo kuma ogi wamaa kaana yadkhulu calaa ahlii reerkaygana umuu geli jirin ilaa macii isagoo ila socda mooyaane faqaama waxaa kacay markaa saaca ibni mucaad faqala wuxu uhi ya rasuula allah ana wallaahi anigaa ilaahay baan ku dhaartaye acdiruka minhu kaa qabanaya in kaana min alawsi hadduu aws yahay qabiilka anigu aan odayga u ahay hadduu yahay darabnaa cunuqahu qoortaanu ka jaraynaa hadalba gelin mayno wain kaana hadduu yahay min ikhwaanina min alkhasraj hadduu yahay walaaladii khasrajna amartanaa waadna amraysaa oo fafacalnaa fiihi amrak arrinkaagaan fulinaynaye na amar faqaama waxaa kacay saca bnu cubaada wa huwa isaguna sayid اlkhasraj wuxuu u yahay oday iyo suldaan iyo eh, kaabaqabiil wuxuu u yahay khasraj wa kaana qabla dalika rajula صaalixan horena wuxuu u ahaa yahayna nin wanaagsan walaakiin ha yeeshee ixtamalathu waxa qaaday alxamiya waxoogay qabyaalada ayaa qaaday faqaala wuxuu uhi kadabta been baad sheegtay lacamrullahi ilaahay baan ku dhaartaye laa taqtuluhu ma dili kartid walaa taqdiru calaa calaa dalik mana awoodid kuma dhacdid buu ku yidhi faqaama usayd ibnu xudeyr baa kacay faqaala wuxuu uhi kadabta beenaalaatay lacamrullahi lanaqtulanahu ilaahay baan ku dhaaranaye waa dilaynaa fainaka munaafiq munaafiq baa tahay tujaadilu can almunaafiqiin munaafiqiintana waad u doodaysaa hadalkii baa taagtaagmay fasaara way kaceen alxayaani labadii jilib alaws walkhasraj xataa hamuu ilaa isku hamiyeenba ilaa isku hamiyeen inay gacan isu qaadaan dagaal dhex maro ayay ku dhowaadeen warasuulu llahi sala allahu alayh wasalam cala almimbar rasuulkuna weli wuxuu saarayey mimbarka fanasala wuu soo degey fakhafadahum waa uu dejiyey xataa sakanuu ilaa ay degeen wasakata waa aamuseen wasakata isna waa aamuseen wabakiitu caaishaa loo soo noqonaya warkeedii wabakiitu waan ooyayey yowmii maalintaydii oo dhan laa yarqa'u lii damcun igamay go'aynin ilmo walaa aktaxilu binowmin hurdana indhama saarayn fa asbaxa cindii abawaaya waxa waa beriistay labadaydii waalid waqad bakiitu waxaan ooyayey laylatayni laba habeen wa yowman iyo maalin xataa adunnu ilaa aan uma qaatoon u filay anna albukaa'a oohintu faaliqun kabidii inay beerkayga kala jarayso laba maalmood ayaan ooyayey iyo laba habeen ee laba habeen iyo maalin ilaa aan ku dhowaaday inaan aaminaba in ilmadu iyo oohintu ay beerkayga kala goynayso qaalad waxay tidhi fa baynamaa xilli humaa labadayda waalid jaalisaani cindii ay ag fadhiyaan walxaal aniguna abkii waan ooyaya id astaadanat waxa idan weydiisatay imra'atu min alansaar gabadh ree ansaareeda ayaa soo garaacday faadintu laha waa u ogolaanay fajalasat way soo fadhiisatay tabkay macii way ila oyday oohintii bay ila qaybsatay fabaynamaa xilli naxnu kadalika aanu saa u wada ooyayno id dakhala rasuulu llah rasuulka ilaahay baa soo galay fajalasa wuu fadhiistay walam yajlis cindii agtayda muu fadhiisanin min yowmi qiila maa qiil maalintii la yidhi wixii la yidhi qablahaa maanta ka hor ilaa maalinta hadalkaas soo baxay maanta ay ugu horrayso ag fadhiistay waqad makasa shahran bil buu joogay laa yuuxaa ilayhi aan loo soo waxyoonin fii shanii arrintayda shayun wax waxiya wax waxyi umuu soo degin bil baa laisla amaaguurayey oo warka laisdhex waday qaalad waxay tihi fatashahada waa shahaatay hadalkii buu furfurtay uma qaala wuxu uhi amaa bacdu intaa kadib yaa caaisha fainahu balaganii canki waxa iga soo kaa gaadhay kada wa kada sidaa iyo sidaa fain kunti haddii aad tahay caaishaay bari'atan mid beriya oo ceebka saliima fasayubari'iki allaahu ilaahay baa ku beri yeelaya wain kunti haddaad tahay almamti mid samaysay bidembin wax dembiya gaadhay fastakfir illaaha ilaahay dembi dhaaf weydiiso wa tuubii ilayhi ilaahay u toobadkeen faina alcabda addoonku ida اctarafa bidembihi hadduu dembigiisa qirto uma taaba uu toobad keeno taaba allahu calayhi ilaahay waa ka toobad aqbalaaye hadday saasii jirto toobad keen falama qadaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku markuu dhammeeyey maqaalatahu hadalkiisii qalasa waxa gudhay damcii ilmadaydii ilmadii aad joogsatay xataa ilaa iyo maa uxisu minhu qadratan aanan dhibic keliya dareemayn dhibic keliya go'inagama soo dhacayso wa qultu liabi aabbahay waxaan ku idhi abubakar ajib canii rasuula اllahi sala allahu alay wasalam aabbo rasuulka iga jawaab oo rasuulka la hadal qaala wuxu uhi wallahi ma adri ma garanayo ma aqulu lirasuuli lahi sala allahu alay wasalam maxaan rasuulka ku idhaahdaa waxaan ku idhaa garan maayo faqultu liummii hooyadii baan ku idhi ajiibii canii rasuula allah hooya adigu rasuulka ilaahay iga jawaab fii ma qaala waxa uu yidhi qaalad waxay tidhi wallahi ma adri ma aqulu lirasuuli illah oo rasuulka ilahi maxaan ku idhaahdaa garan maayo waxaan ku idhaa labadii way ka gacmo taagteen waxaanu kunaa garan mayno qaalad waxay tidhi wa ana aniguna jaariyatun inan yar baanay xadiisatu sinni daayar laa aqra'u ma akhriyo kasiira min alqur'aan qur'aan badan ma aqaano in yar baan qur'aan ka aqaana faqultu waxaan ku idhi innii anigu markaasi hadalkii bilowday wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laqad calimtu waxaan ogey annakum idinku gebi ahaantiinba samictum waa maqasheen maa taxaddaa bihi nnaasu waxay dadku ku sheekaysanayeen waa maqasheen hal aad maqashaane wawaqara wuu degay fii anfusikum naftiinana wuu degayo wasadaqtum bi waa rumaysateen warka waa maqasheen naftiinuu degay weliba waa rumaysateen walain qultu lakum haddaan idinku idhaahdo innii bari'a beri baanay ceebka saliim baanay wallaahu ilaahayna yaclamu wuu og yahay innii la bari'a inaan beri ahay ilaahay waa og yahaye haddaan idinku idhaahdo waxa maan gelin laa tusadiquunii bidalika iga rumaysan maysaan walain qultu lakum walain ictaraftu lakum haddaan idin ictiraafo oon idin qirto biamrin arrin aan qirto wallaahu ilaahayna yaclam wuu og yahay innii la bari'a arrin ilaahay og yahay inaanan samaynin haddaan iska qirto latusadiqunnii way rumaysanaysaan waan ogahay waxa idinka guuxayo kaasunbay iga raadinaysaan wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa ajidu lii ma helaya aniga walakum iyo idinka matalan tusaalow ma hayo ilaa abaa yuusuf nebiyullaahi yuusuf aabbihii mooyaane id qaala markuu yidhi fasabrun jamiil ay facalaya korkayga waxaa sabrun jamiil sabir wanaagsan inaan sabro oo hadal la'aana wallaahu ilaahayna almustacaan waa kaan kaalmo weydiisanayo calaa maa tasifuun waxaad sifaynaysaan ilaahay baan kaalmo weydiisanayaa allahan isku xidhay sabir wanaagsan baan qaatay uma atana taxawaltu calaa firaashi firaashkaygii baan u jeestay oo waan iska jiifsaday wa ana aniguna arjuu waxaan filayey an yubariniy allahu an yubariyaniy allahu in ilaahay beri yeelo walaakin wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maan darantu maan filayn an yunzila fii sha'nii inuu soo dego arrinkayga waxyan an yunzila in ilaahay soo dejiyo fii sha'nii arrinkayga waxyan in ilaahay waxyi ku soo dejiyo ma filayn wala ana aniguna axqaru fii nafsii naftaydan waan kala xaqirnaa min an yatakallama bilqur'aani fii amri qur'aan inuu arrinkayga ka hadlo naftayda way kala xaqirnayd heerkaaba islamaan haysanin waxaan islahaa walaakin kuntu waxaan ahaa arju mid rajaynaysa an yaraa inuu arko rasuulullahi rasuulka ilaahay fii nawmi hurdada ru'yaa inuu riyo ku arko riyadaa uu ku arkayna yubari'unii allahu biha in ilaahay ugu beri yeelo oo inuu rasuulku riyoodo ayuunbaan filayey qur-aan baa kuu soo degi marada uma golaysan fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa raama rasuulullaahi rasuulka ilaahay muu damcin majlisahu waxbaa xadfan an yaquuma min majlisihi inuu ka kaco goobtiisa muu u qastin mabuu kicin walaa kharaja axadun qofna kamuu bixin min ahli lbeyti dadkii guriga ku jiray qofna muu bixin xataa anzala allahu calayhi lwaxya ilaa ilaahay waxay soo dejiyey faakhadahu waxa qabtay rasuulka sala allahu calayh wasalam maa kaana ya'khuduhu wixii qaban jiray ee min alburaxaa'i kulayl ah marka waxaygu soo deegayo xataa inahu ilaa iyo isagu layataxadaru minhu waxa ka soo daadanayay mislu ljumaani sida luulka oo kale min alcaraqi oo dhidida dhidid cadcad oo qurux badan ayaa ka soo daadanayay fii yowmin shaatin maalin jiilaalo qabow oo dadku kurbanayaan oo dhaxmoonayaan ayaa isaga dhidid ka soo daayay kuleelka awgii falamaa suriya markii laga fuqay can rasuulillahi rasuulka ilaahay wa huwa yadxak isagoo qoslaya fa kaana awala kalimatin waxay ahayd kelmaddii ugu horeysay ee takallama biha uu ku hadlay an qaala lii inuu igu yidhi yaa caaisha caaishay ixmad illaaha ilaahay mahadi faqad bara'aki illaahu ilaahay waa ku beri yeelaye ilaahay mahadi ayuu igu yidhi faqaalat lii ummii hooyadee waxay igu tidhi qumii ilaa rasuuli illah farxad intay faraxday rasuulka ilaahay u kac faqultu waxaan ku idhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa aquumu ilayhi u kici maayo walaa axmudu mahadin maayo ila allaha ilaahay mooyaane ilaahay baa soo dejiyey ilaahay keliya ayaan mahadinaya faanzala allahu ilahay wuxuu soo dejiyey ina aladiina kuwa jaa-uu la yimi bilafki been abuuradka cusbatun waa koox minkum idinka idin ka mid a alaayaat ilaa akhir alaayaat falamaa anzala allahu ilaahay markuu soo dejiyey caza wajalla haada fii baraa'ati beriyeelidayda qaala abubakr asidiiq waxa uu yidhi wa kaana wuxuu ahaa yunfiqu mid biiliya calaa mistax ibnu asaasa liqaraabatii minhu qaraabaday isu dhow yihiin awgeed ayuu u biilinayay markaa wuxu uhi wallahi ilaahay baan ku dhaartaye laa unfiqu calaa mistax mistax ma ku bixinayo shay an waxba ku bixin maayo abadan weligay bacdamaa qaala kol hadduu yidhi fii caaisha kol hadduu caaisho wax ka sheegay oo hawsheeda galay uu ku been abuurtay shay dambe oon siinaya ma jirto faanzala allahu caza wajal ilaahay wuxuu soo dejiyey walaa ya'tali ay walaa yaxlif yay dhaaranin ululfadli kuwa fadliga leh ee minkum idinka idinka mida muuminiinay wasacati iyo kuwa ilaahay u ballaariyey risqiga yay dhaaranin inay siiyaan dadka fuqarada ah faqaala abubakar wuxuu uhi bala wallahi inii anugu la uxibu waan jecelahay an yakfira allahu lii in ilaahay ii dembi dhaafo farajaca wuxuu u celiyey ilaa mistax mistax wuxuu u celiyey alladii kaana yajriihi calayhi wuxuu siin jiray iyo biilkuu siin jiray ayuu dib ugu celiyey ee waxaynu akrinay xadiiska aadka u dheer waa xadiisu lifk ee xadiiskani wuxuu tilmaamayaa dhacdo aad iyo aad u muhiima oo faa'iidooyin fara badan muslimiinta u lahayd ilaahay qur-aanka markuu soo dejiyey waxa uu yidhi ina aladiina jaaءuu bilifki cusbaة minkum laa taxsabuuhu shara lakum bal huwa khayru lakum kuwa la yimi beentu waa qolo idinka idin ka mid ah waayo waxay isugu jireen munaafiqiin hawsha bilowday iyo muslimiin habiraaca oo iska dheganugulo qolooyinkaa u dhegraaricyo qaatay marka waxa lagu leeya waa qola idinkeedii ka mid a qolana muuqaalkay idinkala mid yihiin oo waa munaafiqiinta qolana xaqiiqatan bay idinka mid yihiin oo waa muslimiin laa taxsabuuhu sharan lakum xumaan ha moodina bal huwa khayrun lakum waa idin khayr khayrka ku jira muxuu yihi culimmadu waxay ka hadleen qisadan iyo dhacdadan khayraad badan oo ku jira khayraadka ku jira ugu horeeya waxa weeyaan baraa'atu caaisha caaisha inay beri tahay oo ahayd daahir mudahar oo ilaahay daahiriyey oo aan xumaanin weligeed usoo dhowaanin toban aayadood baa ilaahay keligeed kusoo dejiyey iyo fadligeeda mar labaad marka dhacdooyin ay yimaadaan ee dad xuni ay been abuurad bilaabaan ee khaakuul iyo warar xun oo been abuurad oo barbagandaa la faafiyo maxaa laga yeelayaa qur-aanku uu baray wuxuu baray saddex tallaabo in la qaado tallaabada hore in daniga la wanaajiyo lawlaa id samictumuuhu danna almu'minuuna waalmu'minaatu bianfusihim khayra inaad malaha wanaajiso oo walaalkaaga mu'minkaa aad wanaag ka fisho waa ta koobaad ta labaad inaad ku caddayso qolooyinka qolooyinka waxaa sameeyey aad tidhaahdo lawlaa jaa'uu calayhi biarbacati shuhadaa afar markhaati waa in la weydiiyaa warkanaa wadaan afar markhaati ku soo caddeeya taa hadday yeeli waayaanna inaad afkaaga haysato saddexaad tallaabo ayuu ilaahay baray faa'iidooyinka kale ku jiraa waxa weeyaan waxaa la kala ogaaday munaafiqiintii iyo mu'miniintii waxaa kaloo la ogaaday dadka muslimiinta ah qaar aan ee wax hubsan wax hubsan inay ku jiraan oo iska raaca oo waxa la yidhaahda uun ka daba yidhaahda waxaa saa la lahaa maanta suuqii waxaa ka jiray waxa laysla dhex marayey waxa laysla dhex marayey waxaa kaa gala adiga adigu waxaad hubto u sheeg rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kafaa bilmar'i isman an yuxadisa bikulli maa samic qofku inuu idhaacad noqdo wakaalat amba wax alla wixii la sheego sheega waxa weeyaan waa arrin aan fiicnayn ilaa waxa la lahaa waa inaad ka hubsataa waxaa kaloo khayraadka ka mid a in rasuulku uu u yahay rasuulkii ilaahay oo bini aadana bini aadan waayo haddii wax iga loo keenayaana inuu xagga ilaahay ka yimi xaggee kale xaggee laga soo saaray arrinkaa haddii ilaahay aanu u keenayn bilmuu cadlaadeen bilmuu cadlaadeen hadduu xaggiisa ka keenaayo oo waxaygu isagu samaysanayo subaxiiba wuxuu odhan lahaa aayadaha igu soo degayoo gabadhaydu waa beri laakiin bil buu cadlaa oo uu yaabanaa uu ka dhex saxaabada la tashanayay uu kol muxuu samaynayey oo uu lahaa tolo waa sidee ma waxbaa jira mise waxa ma jiraan basharnimada rasuulkana waa laga dheegtay faa'iidooyin aad iyo aad u fara badan oo aynu ku dhex arki doonno xadiiska ayay culimmadu kala soo baxaan waana halka la yidhaahdo ruba daaratin naafica wax la dhibaato ah oo la dhibsanaya ayaa dheef lagala baxaa dheefaa lagala baxaayo dhibka dhacana haddaad tidhahdo waa dhiboo madaxa qabsato weligaa waad wareeraysaa uun laakiin dhibka laftiisa ayaa cashar laga bartaa oo wanaag laga qaataayo khibrad iyo waayaragnimo ayaa lagala soo baxaa waxaynu maraynay caaisha oo bartii ay kuusha ku weyday iska seexatay iyadu qasadkeeda umay seexanin luladaa ka tan badatay waa iska gabaaday safraan mucadal wuxuu ahaa saxaabi aad u khayr badan oo saxaabada waxwacan ka mid a ragga qiimaha badan ee ragga waaweyna ayuu ka mid ahaa waxaan u ahaa dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala u badiyey hurdada dadkaa kale hurdo weyn wuu hurdo weynaa dabeetana hurdadiisii ayaa looga faa'iideeyey islaamka ciidanka uu ka dambey jiray bartay ka guuraan ayuu soo mari jiray wax alla waxay ka tagaan iyo waxay ilaabaan iyo wixii ka luma ayuu soo qaadi jiray markaasuu hadhow soo gaari jiray hurdadeeda hurdadiisa lafteedii ayaa faa'iido noqotay safaan halkaa dambe ayuu u hoyday waanu iska waabariistay muxuu waabariisanayaa wuxuu waabariisanayaa in meesha goor cad oo waagii uu cad yahay uu yimaado oo wixii laga tegay uu arki karo hadduu habeenmada soo maro tooshna ma haysto iftiin kalena ma haysto waxba muu arkeen wuu waabariistay waxaana muuqataa waago caadi inaanu baryin waayo maba kala saarayo qofka hurdaa rag iyo dumar cid uu yey sawaad buu arkay higil ayuu arkay deetana wuu yimi caaishana wuxuu arki jiray intaan dumarka la xijaabin deetana mar keliya wuu naxay qalbigu ka naxay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun sawjati- sawjati rasuulillah intaasuu israaciyey inna lilah waa xaaskii rasuulka ayuu yidhi intaasayna ku kacday hadal kaloon ka maqlay ma jirta bay tihi caaisha radia allahu tacaala canha markiiba wuxuu tu'iyuu fadhiisiiyey hashiisii ama rakuubkiisii weliba si aanu hasha ugu kicin ama ku boodin jeeniga horena cagtuu ka saaray oo neefka geeli waa ka cagaha horraysiiye labada jeeniye hore jeenigaa markaa qolana way jilib xidhaan si aanu u kicin isna jilib xidh wuxuu uga dhigay cagta ayuu saaray si aanu u kicin dabeetana way fuushay markaasuu la soo hogaamiyey wuxuu soo wado waxaa moodaa in ciidanku durkay u fogaaday waayo ciidanku in badan buu ka horreeyey duhur dheer iyagoo degay ayuu yimi waxaana la yaab leh qaswadan iyo duulaankani waa duulaankii ugu horreeyey ee munaafiqiin kooxii ay ka qayb qaataan intaasoo mashaakil bay sameeyeen duulaan keliyoo raaceen waa kii ilaahay lahaa subxaana wa tacaala laa ya'luunakum khabaala wadduu maa canidtum qad baat albaqdaau min afwaahihim waxay mar walba low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaala markay idin raacaan dhib mooyaane wax kale ka dheefi maysaan markay raaceen waxaanay bilaabeen mar alle markay halkaa ka soo baxeen ayuu cabdillahi ibni ubay ibni saluul sheekadaa bilaabay bisoo ma aragtaan maxaanu sheegaynay ha- ha- ma hagaagsana halkaasuu ka bilaabay markaasuu u dhiidhiibay qolooyinkiisii munaafiqiinta ahaa kuwiina ciidankii bay ku- ku faafiyeen markaasaa waxa weeyaan markiiba warkiis la haguugay qaar muslimiinta ka midina waabay qaadeen madiinana waa lagu dhowaa markiiba madiine ayay soo galeen waxaa isku beegmay markii madiine la soo galay iyo caaisha radiallahu